runtii dhowrka maalmood lasoo dhaafo oo laga soo bilaabo dhacdadii yani ka dhacday guriga cabdiraxmaan cabshakuurba waxaan ku jirnay howlo aada u xasaasi ah oon habeenyo maalinba kala go' lahayn runtiina qeybaha bulshado dhan baa ka qayb qaatay anaguna salaadiin ahaan yani si gaarahaan isu xul saarnay kama dambayntiina caawa shaqda dhexe ayay arrintaas noo suurto gashay oo ninkii wax hore naloo keenay oo runtii maxaa lii jiray hadda gurigiisa si nabada ku aaday marka ilaaha ku mahadsan iyo intii ka qayb qaadatay guud ahaan dowladda iyo cid oo kulli howshaas ka qayb qaatay o dhan waa u mahad celinayna waa gartay dowladdu waxay ku soo eedeysay khiyaano qaran inuu galay cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dowlad dumis iyo qodobo kale maxkamadna ay geyn doonaan marka maxaa ku qanciseen madaxda dowladda gaar ahaan ra-iisul wasaaraha oo aad sheegtay in aada la kulanteen runtii anagu waxa lagu soo eedeeyey iyo maxaa la dhihi jiray iyo waxa cabdiraxmaan dembi ma leeyahay iyo dembi ma lahan mahan anaga shaqadeenu waxay ahayd odayaalaan nahay sideenana maxaa lihi jiray ciddii dembi gashay iyo ciddaan gelinba iyo dowladdaba anigaa salaatiin u ah marka anagu anagoo ka faa'iidaysanayna xurmada ay noo haayaan yani qeybaha bulshada oo dowladduna ay kamid tahay ayaan weydiisanay dowladda federaalka ee soomaaliya arrintaas inaan aynu tixgeliyaan ninkaan horimadiisii loo soo celiyo aadaan uga mahad celinayna arrintaasna way naga aqbaleen siyaasigiina way nagu soo wareejiyeen yaa si gaar ah kala hadasheen madaxweynaha mise ra-iisul wasaaraha dabcan ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ka socda gobolada oo qaarkood iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo guud ahaan bulshada qeybada kala duwan looma kala harin laakiin garabta cidda sida khaaska maxaa la jira aan uga kulno salaadiinsu la kulma waxay ahaayeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiiro ka tirsan golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir warar v o eda ay heshay waxay sheegayaan in shuruudo ay jiraan marka arrintaas sax miya sideynta arrinta anagu maya anagu an anagu wax shuruuda ma hayno sideenana dhaqanku shuruuda ma galo anagu waxaynu waa shuruud la-aan cabdiraxmaan in laga soo daayaan ka codsanay dowladduna anaga shuruuda naguma xirin aad ayaan ugu mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa madaxweynaha iyo guud ahaan dowladoo dhanba iyo shacabka inta ka qayb qaadaysa waa uga mahad celinaynaa anaga marka xaggeena yani wax shuruudahoo lagu xiro maba jiraanba waa gartay marka waxaa jirtay dhinaca kale habeenkii axadda markii ay ciidanka amniga tageen guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur in ay jirtay dad lagu dilay ilaa iyo shan qofood arrintaasi ma kala hadasheen dowladda dabcan howluhu waa kala horeeyaan arrintaas waa sax waa jirtaa dad ayaa ku dhintay dadkii dhintay iyo waxyaabihii kale oo yani maxaa lii jiray dacdooyinkaas la xidhiidaba waa loo ballamay laakiin muhiimadda ugu horeysa waxay ahayd in siyaasigu uu marka ugu horeysaba uu xornimadiisa helo kadib ayaana ku balna howlaha kalena oo dhiman iyo dadkii dhintay arrimahoodana in la galo waxaa sheegtay in cabdiraxmaan cabdishakuur aada la kulanteen markii lasoo daayay kadib xaaladiisa caafimaad ka waran dareenkiisa siduu ahaa maya cabdiraxmaan xaaladiisa caafimaad iyo dareenkiisuba aad ayay u wanaagsan yihiin yani maxaa la dhihi jira marka waana insha allah waa rajeynayna inuu yani aada u fiican yahay haddana waxaan ka dareemayna inuu caafimaad qabo oo yani niyadiisuna ay aada u fiican tahay waana nin ku faraxsan uu ahaa sida maaratay dadkiisa ay ugu soo gurmadeen oo xornimadiisa dib loogu soo celiyey marka wax dhibaataa xaggiisa kama jiraan